mudanayaasha guddida arrimaha bulshada iyo diinta ee golaha wakiilada somalilan ayaa xarunta baarlamanka wax kulan xog waraysi ah kula yeesheen wasiirka wasaaradda shaqogelinta somalilan hindo jaamac xirsi guddoomiyaha guddida arrimaha bulshada iyo diinta xildhibaan cabdiraxmaan cismaan caalim cabdiraxmaan dheere ayaa markii uu kulankaasi soo dhammaaday ayaa waxa uu warbaahinta uga warbixiyey ujeeddadii uu kulankoodaasi daaranaa saaka waxaa noo yimid oonu hawl ku kulannay wasiirkii arrimaha bulshada iyo shaqada wasiirinda ayaanu ku kulannay halkan waanu ugu yeedhnay runtii waxyaabahaanu ugu yeedhnay waxa weeye hawl muxuu ahaa hawl gudiyeedkii wakhtigaysnaan jirtay ee la kulmi jirtay wasiirada ayay la xidhiidhay hinda waxay nooga warramay wixii muddadii ay xilka haysay uga u qabsoomay hawlihii u qorshaysnaa runtii warbixin mug leh oo qiimo mudan ayay runtii naga siisay oo wasaaradda oo ah yani qaranka u qaabilsan shaqooyin xasaasiya oo muxuu ahaa jiilalka nugul oo dhan hadday tahay dumarka hadday tahay naafada hadday tahay muxuu ahaa dadka vulnerableka khusaysa ayay runtii naga siisay si wanaagsan baanu uga boganay waxaa kaloo hinda ay noo sheegtay inay saddex howloodba u socdaan xeerkii shaqaalaha rayidka inuu gebageba u yahay iminka oo saakadan nabrod jeex qaybtii ay muxuuaha wax ku biirinta ee dibweegista ay ku sameeyeen inay saaka u fadhiyaan horena boorama uga soo sameeyeen waxaa kaloo iyaguna on the process ama dariiqa ugu jira ugu soo jira oo ay gacanta ku hayaan xeerkii muxuu ahaa gudniinka fircooniga iyo xeerkii naafada ka sida waad ogaan doontaan dhammaan waxa laga yaaba inaan ku daro ajendaha shaqada shaqa muxuu ahaa golaha si ayaguna doorkoodii u buuxiyaan markaasaaka intaasa shaqadayda oo ahayd dhinaca kale wasiirka wasaaradda shaqogelinta somalilan marwe hindo jaamac xirsi ayaa si qoto dheer uga warantay qorshayaal hor leh oo ay wasaaraddaasi ku dardargelinayso howlaha ay qaranka u hayso kulankaygan halkan ama imaanshahaygan golaha wakiiladu waa qayb ka mida shaqadii qaranka aanu hayay kaas oo ay ii soo direen warqad yeedhitaana guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiiladu sida uu guddoomiyuhu idiin sheegay wuxuu ahaa xog waraysi maxaa idiin qabsoomay iyo maxaa loo baahan yahay maxaa idiin qorshaysan intaas buu ahaa dhammaan wixii noo qorshaysnaa iyo wixii aanu qabannay intaba waa sidaa uu uga warramay guddoomiyuhu keliyaato waxaa ku jiray xeerarka oo aanu ku darin xeerka kootada haweenka oo maadaama uu wakhtigii taagan yahay doorashooyinka la qabanayay labada gole golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanku aanu doonayno haddii ilahay ka dhigo inuu waxyaabaha ugu horeeya uu ka mid noqdo